galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da oo idinkaga imaaneysa magaalada washington mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta si buuxda u ansixiyey ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xasan cali kheyre oo saddex iyo labaatankii bishan februaayo u magacaabay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha ayaa helay dhammaan codadka labada boqol soddon iyo kowda mudane ee fadhiya kulankaasi maanta warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha v o e da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste xildhibaanada baarlamanka soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyey ra-iisul wasaaraha cusub xasan cali kheyre oo maanta baarlamanka hortegay si uu kalsoonidooda u helo ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ka hor inta aan la ansixin waxa uu la hadlay mudanayaasha baarlamanka waxaana uu ka codsaday inay codkooda siiyaan isagoo si horudhacahna uga hadlay qorshaha siyaasadeed ee ay xukuumaddiisu ku shaqayn doonto xukuumaddaydu waxay ku shaqayn doontaa rabitaanka shacabka soomaaliyeed iyadoo xoojinaysa wada shaqaynta hay-adaha dastuuriga ah lana imaan doonto isla xisaabtan dhab ah anigoo idinsoo hordhigi doona barnaamijka xukuumadda oo faah-faahsan kadib markaan sameeyo la tashiyo dhab ah haddana waxaan si kooban hadda idinla wadaagi doonaa arrimaha aan diiradda saari doono xildhibaanada sharafta leh mudalayaal iyo marweyn anigoo ka duulaya halkudhigii madaxweynaha ee ahaa nabad iyo nolol waxaan mudnaanta koowaad siin doonaa arrimaha soo socda gurmadka abaaraha oo aan horey uga hadlay amniga dhisidda ciidan qaran iyo xasilinta dalka la dagaalanka musuq maasuqa hagaajinta maamulka iyo maareynta dhaqaalaha dalka hirgelinta cadaaladda iyo dib u habeynta garsoorka garsoorka dalka dhammaystirka dastuur dastuurka xoojinta federaaleynta hirgelinta asxaab siyaasadeed hirgelinta doorashooyinka heer degmo heer dowlad goboleed heer federaal iyo guud ahaan dimuquraadiyeynta dalka soomaaliyeed mar labaad waxaan idinka codsanayaa si sharaf leh inaad kalsoonidiinay siisaan intaasi kadib guddoomiyaha baarlamanka maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa xildhibaanada ka codsaday in codka loo qaado kalsoonisiinta ra-iisul wasaaraha waxaana codka oo ahaa gacantaag ra-iisul wasaaraha ansixiyey dhammaan xildhibaanadii ku sugnaa golaha shacabka oo ay tiradoodu gaaraysay laba boqol soddon iyo kow sida uu ku dhawaaqayo brofeor maxamed sheekh cismaan jawaari oo shir guddoominayey kulanka golaha shacabka ee maanta mudanayaal codayntii waxay noqotay waxaa goobjoog ah laba boqol iyo kow iyo soddon waxaa diiday eber waxaa ka aamusay eber waxaa ogolaaday laba boqol iyo soddon iyo kow marka waana ansax
ansixinta kadib ayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre lagu hordhaariyey golaha baarlamaanka waxaana xildhibaanada uu u jeediyey hadal kooban oo u badan mahadcelin ku aadan codka kalsoonida ah ee ay siiyeen waxaan maanta oo ah maalin taariikhi ah halkan uga mahad celinayaa guddoonka golaha baarlamaanka iyo dhammaan xildhibaanada sharafta leh sidii wanaagga iyo wadiniyaddu ku dhehendheehnayd ee aada codkiina kalsoonida ii siisaan waa maalin taariikhi ah inaad kulligiin codkiinay siiseen mana ilaawi doono sidaas daraaddeed waxaan qirayaa inaan kulligeen isku nahay hal qof ama hal gruub oo ka shaqaynaya sida dalka soomaaliyeed loo horumarin lahaa waana idinla tashan doonaa haddii ilaaha yidhaahdo waxaad igu aaminteen xil iyo mas-uuliyad qaali ah oo u baahan hufnaan karti iyo daacadnimo waxaana hortiina ka ballan qaadayaa wada shaqayn dhow iyo wada tashi joogto ah si aan dhammaanteen si habsami leh ugu gudano waajibaadka una xaqiijino waxqabadka shacabka soomaaliyeed ay naga filayaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa soo dhoweeyey sida ay xildhibaanadu u ansixiyeen ra-iisul wasaare xasan cali kheyre waxaana uu dhanka kale tilmaamay in halkudhigga dowladda cusubi ay tahay mid ka shaqaynaysa arrimaha dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska dalka waxaan leeyahay dowladdan dowlad walba waxay leedahay iyo xukuumad walbaba ama dowlad walba waxay leedahay halkudhig halkudhigga dowladdan waxa weeye dib u heshiisiin iyo dib u dhis waa dowlad dib u heshiisiin ah iyo dib u dhis ah oo ku dhisan saddexda asaasiga ah oo kow ay ka tahay ammaanada ummadda ammaanaday noo dhiibteen inaan u ilaalino labo cadaalad inaan ku shaqeyno oo ah tiir dhexaadka dalna burburiya ama dal dhisa tiir dhexaadku waa cadaalad tan saddexaadna waxa weeye dadkeena saboolkaa ama dhib ku haysto inaan u naxariisano aan isku naxariisano baarlamaankii sharafta lahaa waxay ka turjumeen rabitaanka shacabka waxaana u shaqayn doonaa afar afarta sano soo socota rabitaanka shacabka ku shaqaynaynaa iyo taladooda iyo waxay rabaan ugu dambayntii qaar ka mida mudanayaasha baarlamanka soomaaliya ayaa v o a u soo bandhigay aragtidooda ku aadan ra-iisul wasaaraha ay maanta ansixiyeen waxaildhibaan saar cumar maalinta waxaan u arkaa si aad iyo aada u fiican bilow khayr leh shaqo fiican la qabtay arrimahaasna waxaan filaynaa in si ay hor usii socdaan xasan macalin maxamuud see u aragtaa ansixinta maanta ansixinta maantu waxa waaye sidii horeba nalooga bartay baarlamaanka soomaaliya ra-iisul wasaare xasan cali khayre waa soo dhowaynaynaa cod aqlabiyada oo kalsoonideena ayaan siinay waxaan u rajaynaynaa isaga iyo xukuumaddiisana guul ayaan u rajaynaynaa Ee, shacabka soomaaliyeedna waxaan u rajaynaynaa horumar بسم الله الرحمن الرحيم وحلمان عبد الله علاض روبله الآن هذا أنا وفرح صنعاي إن بريم منستر كعصب ريزارة عصب مانتا حلمان هذا شرفت له أنا عض أغلبية يكون أنصح إنه وحانو كسوقينا إن شاء الله آه، الخير بدنا كسوقينا هدي إلى إيرادو الحكومة عصب وصوت لسادي إلى ومدان السمتة بحسو آدي هذا أنا وفرح صنعاي همبلي الله همبلي حتى ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa haysta muddo soddon casho ah inuu ku soo dhiso golihiisa xukuumadda waxaana horey u jirtay in madaxweynaha soomaaliya markii uu magacaabay ra-iisul wasaaraha cusub uu ka codsaday in muddo shan iyo toban casho ah uu ku soo xusho golihiisa wasiirada kulanka baarlamanka maanta ayaa ka duwanaa kuwii hore waxaana xildhibaanada wejiyadooda ka muuqatay qiiro iyo farxad waxaana kulanka lagu soo afjaray heesta astaanta calanka soomaaliyeed oo ay xildhibaanada iyo kooxda baanbayduba si wada jira ugu luuqaynayeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho